kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himiilo ayaad ka dhegaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogotaan xogo nolosheenna wax ku kordhin kara isbuucana waxaan idin haynaa soanigu waxana waa jeclaan jire markaasaan ku fikiray inaa aniga ah keeno maadaama ani dadkii baahiyaha u qaba aa ka mid ahaa markaasay igu dhalatay inaa keeno waa waraysi ku saabsan gabar muqdisho ka hirgelisay xarun lagu iibiyo uwaxa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah dhaqalaha singabuur oo horumar samey muddo ka badan sanad dowladda iiraan oo mamnuucday lacagaha bitcon maraykanka iyo shiinaha oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ganacsi ee labada dal iyo jeff besos oo bartamaha sanadkan u wareejin doona madaxa fulinta ee shirkadda amazon qodobadaa iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka farsamada waa timi jilaac anigu waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibayaal xigaag waxaan gudaha u galaynaa barnaamijka sidaynu wada ognahay dhallinyaradu waa lafdhabarka ummad kasta waana kaydka dhabta ah ee ay haysato habboonna in si fiican looga faa'iidaysto mujtamac walbana mustaqbalkiisu wuxuu ku xidhan yahay dhallinyaradiisa burbur badan oo dalkeenna ka dhacay soddonkii sano ee lasoo dhaafay dhallinyaradu waxay ahaayeen kuwa seegay fursado ay suuragal u ahaan lahayd in ay micno kaga sameeyaan bulshada dhexdeeda qaar ayaa dagaaladii ku naafoobay kuwa ay ka barakaceen halka kuwii soo harayna ee dalka ku sugnaana ay ku adkaatay maaraynta nolosha taasi oo meesha ka saartay yeglelidda hadaf ganacsi balse muddooyinkii dambe waxaa dalka ku soo kordhay dhallinyaro badan oo leh hal fikir ganacsi kuwaasi oo wax ku bartay waddanka inkastoo ay jiraan kuwa iyagana dibadjoog ahaa oo hadda ka faa'iidaysanaya isbeddelka amni dalkeenna sahre abays axmed oo sannado ka hor muqdisho ku dhammaysay jaamacad waxay caasimadda ka hirgelisay hal awr cusub oo dalka ugub ku ah kaasi oo ah iibinta ama ka ganacsiga uwaxa dabiiciga ah oo inta badan lagu iibiyo waddamada dhacaqabubaha haddaba toddobaadkan ayay marti ku tahay barnaamijkeenna bandhigga dhaqaalaha waxaana kala sheekaysanay sida ay ku suura gashay hirgelinta ganacsiga waxay igu dhalatay xilligii aan jaamacadda dhiganaayay markaas oo aan ahaa sanadkii saddexaad jaamacadda semester five ahaa markaasay igu dhalatee waa tahay dabcan marka laga hadlayo uwaxu waa wax runtii ku cusub dalkeenna oo aan horey ugu jirin iibintiisa marka ay timaado uwaxa dabiiciga ah sida dhirtii kale u baxa maxaa ku dooratay marka inaad ganacsi gaara uga samayso uwaxa uwaxa wuxuu ahaa waxaan jeclahu ahaa sidaa wada ognaha waddankana ma yaalo wax oo uwax oo natural sidan oo kale ma yaalo waxyaabo oo artificial oo fake ay ahaayeen so aan uwaxna waa jeclaan jire markaasaan ku fikiray inaa aniga ah keeno maadaama ani dadkii baahiyaha u qaba aa ka mid ahaa markaasay igu dhalatay inaa keeno waa tahay ee wax waliba la bilaabayo oo cusub runtii waxay u baahan yihiin talooyin badan oo dhinaca kasta kaaga imaan kara yaa kugula taliyey ka ganacsiga ubaxa ta wax la samaysto wax ugu fiican waxaa waaye dad waaye anigana alxamdulillah waxaa haystaa asxaab fiican oo wanaag badanaa haystaa so ayagii aa la tashtay mar walbo fikraddeeda ala sheergaraynaya dhahaaye so ayagaa markaasiti ani igu sii dhiirigeliyeen inaa sameeyo maadaama uwaxa uu yahay wix waddankii ku cusub haddana uwax waxaa waaye oo kale qudaartoo kale waaye haddana wax halaabaayo waaye so ayagaa igu dhiirigelinayeen waa samayn kartaa mar walba waxay dhahaan yuukaan marka taasaa keenta anigana inaa oo fikraddii kusii dhaqaaqo oo aan sameeyo horta ganacsi walba wuxuu lehay jallenji marka anigana maxaa la jallenjkaas anigaaba u bareera hadda maadaama waddankii aa keenay wax ku cusbo unique aa keenay haddana wixii ay sii yihiin wax halaabaayo waa sidii sometimes qudaartii xitaa wuu ka sii daran yahay haddana cimiladii cimilo oo wuxuu u baahan yahay oo uu qabo wax in loo raadiyo keergareen badanuu u baahan yahay wax isaga jallenji oo saa'id waaye laakiin aniga waxaa rabaa inaan jallenjigaasi ka gudbo oo waxaa fiirinaa baahida ay dadkayga u qabaan sababtoo ah wuxuu u baahan yahay cimiladii anaga loogu talagala ma haysan cimiladeena aad ay u kulul yihiin isagana waxaa loogu talagalay meelo oo qabow ah marka jallenjigaasi anigaa u bareeray marka wax waxaa wax jallenjigaas iska wato waaye sometimes dadka markay customarka imaado waxay dhahayaan uwax neejara haysa soo maaha uwaxa u baahan nahay haddana yuusan naga halaabin marka waxaa waaye wax iska caqabado badan waaye marka uwax waxaa dhihi kara wax oo keergareen u baahan yahay in daawooyinkii loogu talagalay loo isticmaalo in oo maxaa la reer kulkiisii oo aad loo ilaaliyo oo maxaa la dhahaa aad loo keergareeyo waxaa waaye wax oo dhimanayo waaye sometimes qudaartii xitaa wuu ka sii daran yahay marka caqabado aad u badan uu leeyahay ma jiraan waxyaabo kale oo aad iibiso amaad jeceshahay in aad iibiso marka laga soo tago uwaxa waxyaabaha udug plus dana waxyaabaha hayno waxaa kamid ah wax kaliya maaha sidoo kale waxaa hayna fashion accessorieska waxyaabaha ee, sidoo kale mm, dhagaha oo katiinadaha gabdhaha ee, sidoo kale saacadaha rag iyo dumar waxaa kaloo haynaa perfumes ee, alaabihii faceska oo lagu ridaayo ee, flowerka alaabo badan haynaa wax kaliya ma iibino waa tahay wax waliba oo la bilaabayo waxay leeyihiin caqabado sidaa iska cad ee, runtii dhalinyaraa tahay weliba gabar sii ah waxaad u baahan tahay marka qaar inaad hesho dhiirinaan badan maxay ahayn caqabadihii ugu badnaa ee aad la kulantay markii aad bilaabeysay howshan Ee, caqabadihii ugu badnaa oo bilowgii dareemaya waxay ahayd ee, market researchkii markaa sameynayay oo dadkii markaa dhaho flowera keena wadanka oo natural ah waxay dhahayeen oo macquul ma noqon karto flower sidee wadanku keenaysaa Um, inay mar- sometimes eh, cimiladii wadanka ay iga cabsiyaan dhahayn wadankeena wuu kulul yahay sidee flower uga haynaysaa marka taasna marna caqabada igu ahayd marna waxay ii ahayd si positive ah u qaadanaya dadkii waxaan ma samayn karto markay dhahaan anigana waxay ahayd wax isii motivate gareynayo oo ani- ah, hore ugu sii soconaya ahayd so taasna marna caqabadna way ahayd marna waxay ii ahayd wax ani oo hore ii sii wadaaye Ee, barnaamijkan waxaa soo bilaabay 2018kii xilli aan ahaa semester 5 oo jaamacadda sanadka saddexaad aan ku jiray markaas anigoo market- marketing maadoo marketing oo balan marketing aan diyaarinayay so macalinkayga wuxuu nagu dhahay ee, marketing balan hala diyaariyo market balanki anigoo diyaarinay fikradii taas oo balanki anigoo ka fikirayna ee tan igu dhalatay bas waxa wuxuu ahaa wax ani aa jeclow ahaa marka waxaygii meelaa dhigtay marketi balaanka wax kalaa ka diyaariyay marka saasaa usii waday usii waday so taasna waxaa ka dhalatay udugaa ka soo dhashay hadda Ee, furitaankii udug qorshahayga wuxuu ahaa 2020gu ahaa Ee, caqabadan ugu imaada oo dunida dhan saameeyey oo covid 19 darteed aa 2020ga hadda sanadka haddaa furay bil ka hor laakiin qorshaha wuxuu ahaa 2020 inaan furo waa tahay ee, shaqadan aad hayso ee, maxay kusoo kordhisay noloshaada ama ay ka bedeshay marka loo eego ka ganacsiga ubaxa iyo adeegyada kale ee aad xaruntaada udug ku iibiso udug nolosheed wax badan ay ka bedeshay ee, maadaama uu yahay ganacsiga ugu horreeya aan sameeyo ee, waxay keentay hamigii noloshii aan ka lahaa inuu sii ballaarto waa tahay ee, dabcan ganacsigu dalkeenna hadda waxa uu kusii baahaya gobolada marka aan egno mid ku yaala magaalada muqdisho ee ah caasimada dalkeenna waxaa bilowday waxyaabo loo yaqaano delivery oo si toosa loo gaarsiin karo dadka kale ee ku nool ee gobolada dalka oo aan awoodi karin inay yimaadaan muqdisho dadka wax kaa iibsadaa ama muqdisho oo keliya ayay ku sugan yihiin mise gobolada kale waad u iibgeysaa Ee, udug muqdisho keliya kuma eka sidoo kale waxaa delivery u sameynaa gobolada dalka oo dhan oo hargeysa oo kala sameynaya puntland waa sameynay so kastamarkeena oo wadanka dhan guud ahaan waa wada gaarsiinaa waa tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan isla taagannahay Ee, dabcan sahra ee, ugu dambeyntii maxaad tiegsanaysaa mustaqbalka ama aad filanaysaa Ee, higsiga udug ee, sandada soo socda waxaa waaye inaan muqdisho keliya aanan ku ekaanin oo gobolada dalka aan sii gaarno sida hargeysa iyo boosaaso oo kismaayo inaan wada gaarno oo muqdisho keliya aanan ku ekaanin taasaan rajaynaynaa udug markii laga soo tago waxa kale aan jeclahay waxaa waaye cunto karinta inaan iskiilkayga cunto karinta aan sii ballaariyo aan noqdo cunto kariyo buuxa dunida shafiska waxay ka yihiin wax aad u qiimo badan ay ka yihiin so anigan inaa dadkayga aan uga faa'iidayo xir- xirfadayda cunto karinta udug markii laga soo tago taasaa jeclaa insha allah waana ka dhaweyn doonaa waa tahay waxaad dhegeysaneysaan raadiyo himilo boqol laba dhibic shan megahertis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markana waxaad ku soo dhowaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka dhaqaalaha singabuur ayaa horumar sameeyey muddo ka badan sanad dhaqaalaha singabuur ayaa sameeyey koroo kicii ugu dhaqsiyaha badnaa in ka badan sanad tani ayaana timid saddexdii bil ee ugu horreysay sanadkan labada kun kow iyo labaatan waana xog rasmi ah oo la muujiyey talaadadii laakiin dowladdu waxay ka digtay hubanti la'aan saraysa oo ka timaada aafada covid 19 bilaha soo socda iyadoo lasii qorsheynayo sii socoshada saadaasha dhaqaalaha singabuur oo ah afar ilaa lix boqolkiiba sanadka labada kun kow iyo labaatan dhaqaalaha dalka dhaca koonfur bari aasiya wuxuu sare u kacay hal dhibic saddex boqolkiiba rubicii dhammaaday ee bishii maajo markaa lala barbardhigo sannad ka hor wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa ku sheegtay warbixin dhaqaale oo ay soo saareen taasi waa heerka ugu sarreeyey ee koritaanka dhaqaalaha singabuur tan iyo dhammaadkii labada kun sagaal iyo toban dowladda iiraan ayaa mamnuucday lacagaha bitcoin dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday mamnuucidda bitcoin iyo lacagaha kale ee la midka ah ee loo yaqaano cybercurrencies madaxweynaha dalka xasan ruuxaani ayaana arbacday ku dhawaaqay iyadoo mas-uuliyiinta ay sheegayaan in magaalooyin badan laga soo wariyey tamar la'aan dhinaca korontada mamnuucidda ayaa si dhaqse leh u dhaqangalaysaa waxayna jiri doontaa ilaa laba iyo labaatanka sebteembar ayuu ruuxaani u sheegay tiifiga dowladda caasimadda iiraan ee tehraan iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo dhowr ah waxay la kulmeen koronto hoose oo maalinla ah dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay maraykanka iyo shiinaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ganacsiga labada dal hogaamiyaasha ganacsiga dunida ee maraykanka iyo shiinaha ayaa markoodii ugu horreysay qadka taleefanka ku wada hadlay wicitaankoodii ugu horreey tan iyo markii maamulka madaxtinimo ee uu la wareegay hogaamiyaha maraykanka ee joe biden sida ay sheegtay wasaaradda ganacsiga shiinaha wakiilka ganacsiga ee maraykanka katharine tai iyo sidoo kale ku-xigeenkan ra-iisul wasaaraha shiinaha lei ayaa wadahadalladan ku tilmaamay kuwo wax ku ool ah islamarkaana jihayn kara hore u socoshada si loogu gudbo madmadowga labada dal ee ka dhexeeyey muddooyinka dambe bayaanka ayaan lagu xusin wax faahfaahin oo ku saabsan horumarka ganacsiga ama haddii canshuuraha la qaadayo taasi oo horey u jirtay xilligii maamulka trump si kastaba ha noqotee wasaaraddu waxay sheegtay in labada dhinacba ay isku afgarteen in xiriir dheeri ah la yeesho jeff besos ayaa bartamaha sanadkan wareejin doona madaxa fulinta ee shirkadda amazon aasaasaha shirkadda amazon jeff besos ayaa si rasmi ah uga degi doona kaalintiisa madaxa fulinta shanta bisha julaay sida lagu sheegay intii lagu guda jiray kulankii sanadlaha ee saamilada shirkadda besos wuxuu xilka ku wareejin doonaa andy jaisi kadib ku dhowaad soddon sano oo uu hogaaminayay shirkadda ugu weyn internetka taasi oo ka dhigtay in uu ka mid noqdo dadka ugu taajirsan adduunka besos wuxuu noqon doonaa guddoomiyaha fulinta amazon shirkadda ayaana markii ugu horreysay ku dhawaaqday isbeddelka hoggaanka iyada oo qayb ka ah warbixinteedii dakhliga ee bishii februaayo ee sanadkan guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka bandhiga dhaqaalaha waxaa soo saaray idilana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan halka farsamadan uu ahaa timijalac intaan ku wada kulmi doonno barnaamijkan kan xiga sidaasi nabadgelyo